haddii aan ku hormaro runtii golaha wasiiradu waxay aad iyo aad u soo dhoweynayaan horumarada dhinaca amniga ah ee dalka soomaaliya xilligan ka jira gaar ahaan howlgallada lagu baacsanayo kooxaha nabaddiidka ah iyo falalka ay maleegayaan waxaa jiray toddobaadkan runtii baaritaano aad iyo aad u badan oo lagu sameynaya gawaarida haddii tusaale aanu usoo qaadanno boqol afartan iyo lix gawaari oo baaritaan lagu sameeyey waxaa lix ka mid ah ay noqdeen kuwo kooxaha al-shabaab iyo kooxaha nabaddiidku ay leeyihiin oo ay doonayeen inay waxyaabaha qaar ku maleegaan hub ilaa shan qori ah iyo bastoolado ayaa iyana ka mid ahaa waxyaabihii howlgalladaasi lagu qabtay baabuurta waxaa kaloo jiray boqol labaatan iyo afar qof iyana in lasoo xirxiray dad soomaaliyeed ah baaritaan kadib waxa ay ku guulaysteen waaxyaha amnigu in ay dadkaasi ka dhex xulaan sagaal horjoogayaal ah oo ah dad la yaqaano